bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinka ilaa dhugun sidayaal qodobadiisiin ka dhegi doontaan warkan hamiinamana weyba ku mid ahaa howlgalla ammaanka la kaha qayjiya iyo weyba ayaa ku dareeranaa degmada bardaali deegaanada hooseedayanga darawalada ka shaqeeyan magaalada muqdisho oo saameeyan shaqajoojinga dowladda soomaaliyana weybaya ku hadalay dhibaatada la kahaayo baaburleyda abaariya weybaya weli ku teegantaa qaybo ku tirsan dalka soomaaliya guddiga doorashooyinka oo ku hadaleen doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya aqbaraadka banaanka dhugun sidayaal weybaa ku mid ahaa toddobaatiyi li qof oo ka dhimatay diyaarad burburtiya
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
talaado taariikhdana weybaya sideedanta labaatiyo sagaalka bilo tumi koowaad nofembar sanadka lamada kun tumi leta howlgallo bileering oo laka sugahaya ammaanka deegaanadii i degmada berdaal iyo weybaayo ku dareerana milaza faahfaahinta warkan way baneynhaya sayid cali muuse maxamed tera ciidamada nabad sugidda koonfur galbeed soomaaliya kuwooda ku sugan degmada berdaale ee gobolka baaya ayaa waxa ay fashiliyeen mino lagu aasay garoonka diyaaradaha ee degmadaasi maamulka degmada berdaale ayaa waxa uu sheegay in miinadaasi lala damacsanaa in lagu dhibaateeyo shacabka ku noola degmadaasi iyo kuwa kale ee ku soo dhow halkaasi guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo ammaanka degmada berdaale cali cadow isaaqa ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabahaasi qarxa ee lagu aasay garoonka diyaaradaha sidoo kale waxa uu sheegay inay daba joogaan ciddii ka dambaysay arrintaasi
nimankii nabadjiidkahay way xooga saareen lafracaanigahay haddii shacabka ummadka soomaaliyeed dhabaatayaan waana ka dhabaatayaan argagixisadii lakakasaay oo ahayd t n dadka galabsada oo masaakiinta shacabka iska qarxiyaan maalimadii hadda lahaa dhaafiy way iska dayeen wada muhiima oo maraaficidi eerboortka intii nimankii nabadjiidka haayeen shacabkii masaakiintaha ay ka dhabaatayaan iyo wadadii anmeynayaan ciidamada ammaanka degmada berdaal iyo maamulka degmada oo iskaalalawna way ka guulaysadeen ilaahay xamdiji ah shacabsho intii walhab yaraatee dhibaata ee nimankii nabadjiidkahay ingeysin miinooyinkii garashka badan iyo hageliyeen oo ummada soomaaliyeed intii argagixixaytina ciidamada ammaanka iyo maamulka degmada gacanta kagowdan waana nimankii nabadjiidkahayn oo inka talgalay shacabkaas intay dhibaateen wayba ka guuldaraysadeen dhibaatadii hanmaleegeen ummada soomaaliyeed khaasatan degmada berdaale iyo shacabshiika nool dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo ammaanka degmada berdaale cali cadowa ayaa waxa uu sheegay in maalmahani degmada berdaale iyo tuulooyin kale hoos taga in ay ka socdeen howlgallo xoogan oo lagu sugayo ammaanka degmadaasi haba yaraatee dhaqdhaqaaqa ciidamada warjoogsada uma ee socdaan afar iyo labaatan saaca tuulooyinka degmada berdaale hoos kooyaanna wayba suura galle intii nimankii nabadjiidkahay howlagii baadkahay ummada soomaaliyeed ay ku qaadeen oo jekada ka sheegeen hataa sanadkan suura galo waaysiyo haba yaraatee neef umada iyo baaday ku qaadaan shacabkaas taasna way ka suura galle ilaahay subxaana watacaala amarshay ciidamada ammaanka geesiyaalka iyo maamulka degmada berdaale oo hamihi maalan ankundadi oo meediyo nimankaas turma fadeen xoolaha shacabka dabaalo fadeen lagu badbaadiyey marka insha allahu walha dhabaata ma jiraan nimankaas nabadjiidkeena guud ahaan degmada berdaale oo taiyadii warhaba yaraatay ka sugan male
taliyaga booliska gobolka banaadir bashaar abshir geede iyo ku warbi amniga muqdisho meeluusa marahaya sida laka xaqiijihaya ammaanka is dareerow iyo in iska diyaaryowka doorashooyinka oo ku dhehayta dalka soomaaliya sanadkan taliyo bashaar weyba uusa sheegay inta ciidamo isku dhafee oo boolis milatari nabad sugid iyo asluubtabayo ku shaqeeyi doonaan amniga usoona hogaami doon haanas oo sheegay intii hamiin imaalanbayo surnaada doonaan xaqiijowka guud ahaan amniga muqdisho taliyagiyo sheegeynta ciidamada xaqiijiyayaan ammaanka iyo falalka qaar ku horseedayaan waybanuusan taas ka daray intii muddadausa uu sahel ka hayo oo ka dhow lito bilood isbeddel dhinaga amniga ee lagu araga doono muqdisho shardontiyo ciidanka booliiska iyo ciidanka nabad sugidda gobolka labada ciidan ee gobolka amnigiisa mas-uuliyaddu ay ka wada saaran tahay wadana shaqeeya maamulka gobolka banaadirna la shaqeeya waa labada qaybeed ciidanka booliiska ee qaybta iyo ciidanka nabadsugidda qaybta ma ahan marka inaan midabyo iyo magacyo aan kala leenahay jidad badan ayay joogaan annaga kuwaan joognaa magaaladan waajibaadkeeda maadaama culayskoodu badan yahay ayaan si waxaan u qaybsanay ciidannimo wax mushkilada oo ka jiraan lama arko dhammaanna sida aad la socoto ciidamada amniga ee gobolka iyo ciidamo kale oo nalaku xoojiyey oo ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwana oo dhammaantood ka howlgala gobolka banaadir amnigiisa aanna anigu howlgeliyo oo ciidamo isku dhafwa militariga iyo boliiska iyo nabadsugidda dhammaanna kormeero ku sameeya jeegboontiyada jidadka toddobiyo tobanka ee degmo gobolka uu ka kooban yahay xaafadaha baaritaanna ka sameeya ciidamadu say u shaqaynayaan kormeera cadowga labada shabeelle ka soo gudbi kara ee runtii jidadka ay ka soo geli karaan dega ciidamo noocaasa oo noocyada ciidamada qalabka sida isugu jira oo anigu aan howlgeliyo maadaama aan gudoomiga gobolkii hiiraan cali jeyta cusmaan yoweyba uu sheegay intii oo sameeyaan sanaadeeq cabashe oo lagugu talagalay dadka ha gudbiyeen cabashooyinka madaxda dowladda yoweyba uu sheegay intii oo kiridaan walay cabashe oo laha ku gudbiya weyba uusaasoo kale guddoomiye jeyta uu sheegay intii la baahanya intii lagu faa'iidaysada maskaxda waa lagu faa'iidaysadaa maskaxda ee dhalinyarada gobolka hiiraan weyban uu sabogaadiyey walqobasho waa ko guddoomiyaga gobolka hiiraan oo ku hadala arimoogasa wixii kale waxaan rabaa si dadbad iyo si toosaba maskaxdiinna inaan uga faa'iidaystano markaan adinka maskaxdiina isticmaalo oo eeg hadda sanaabiiqda la sameeyo waxaa ka mid a sanduuq oo talabixintii horumarinta gobolka sooma balweel inta joogtaa tala waa isii kartaa laakiin kuwa jooga yurub ama jooga gobollada kale maskaxdooda inaan isticmaalaan u baahana haddaanan isticmaalin ma guulaysan karano ma guulaysan karo see luu isticmaalayaa waxaan furaynaa imaylo iyo waxaan furaa wabseedyo iyo aan furaynaa si talada halkaa naloogu soo shugo oo qofka yurub jooga maskaxdiisa intu uga isticmaalano runtii kuwo badanoo hadda imayla noo soo dirayna maskaxdooda waa isticmaala haddaana saa yeelin robalemkana hor yaalla taaka kama qaban karno waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad idinka codsanayaa adinkoo mahadsan oo waktigiinna qaaliga ah iyo maxaan ku ihaahdaaye maskaxdiinna juhdiga ah iyo farxadda iyo kalsoonida la muujiseen idinka mahad celinaya inaad arrintaa waxay ala qabataan gudoomiyaha guddiga federaal hirgeliyowka doorashooyinka dadban ee dalka soomaaliya buukaate cumar dhageeye sheegay antiyo shaqa walshaqeenka lahayn antiyo go-aanku diraan doorashada gudoomiyaga baarlamaanka iyo lamadii isku xigeen isaasoo kale doorashada madaxweynenimo weyba uu sheegay intii baarlamaanka markiiyo tiradiyo buysanta iyo lagu wareegi doonaan shaqada doorashada anti dhammaan weyba uusa tilmaamay inti tiro yar iyo kuhersanta kooramka uusa ka furma lahay kulamada xildhibaanada baarlamaanka islamarkaasna iyo shaqadiyo kulu wareega lahaayeen guddoomiyageesaas oo kale sheegay inti baarlamaanka cusub ee soomaaliya lagugu baahanye intii uu go-aan rasmi ku diran waqtiga iyo dhiyaasa doorashada madaxtinimo soomaaliya doorashada soomaaliya weybaayee hadda muuqatee tolo ka dadaalahayo oo maalin maalintii ku dambeydaba waqtisheeya dhaafahayta waktiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha madheele marka la gaaro bisha lixdeeda ama toddobadeeda oo ay soo dhammaato hawsha shahaado bixinta iyo diiwaangelinta uu baarlamaanka ku fadhiisto cid kasta oo laga mid ah waxay ogaanaysaa xilliga rasmiga ah waxaan diidaynaa hawshaas waa hawl ay yeelan doonto baarlamaanka isagaana go-aan ka gaarayo goormaa guddoonkiisa uu dooranaa goormaa madaxweynaha la dooranaya laakiin hal mid waa idiin xaqiijinaynaa doorashadan waxaa la yidhaahdaa laba kun doorashada dadban ee laba kun iyo lix iyo tobanka taas macnaheed waxa weeye doorashada dadban ee laba kun iyo lix iyo tobanka waxay dhacaysaa laba kun iyo lix iyo tobanka dhexdiisa ma dhaafayso marka insha allahu shan bilood aan isla soo joognay ma dhici karto doorashada madaxweynaha xilliga loogu talagalay ahayd soddonka laakiin wakti aan ka fogeyn way dhacaysaa bishaan bartamaheeda iyo wakti ku dhow inay dhacdaan rajaynaynaa marna afkayga lagama hayo shan iyo tobanka december bay doorashada dhacaysaa adaa malaha waxaa meelkaa ka soo heshay aniga aniga waxaan idhi waxaa la go'aam go'aamin doona shirka ugu horeeya ee ay isugu yimaado baarlamanka ayaa wuxuu ku go'aamin doonaa xilliga guddoonka waxaa yeelan doonaan guddi qabanqaabo oo soo doorta guddoonka baarlamanka guddigaas markii guddoonka baarlamaanka doorto guddoomiyaha baarlamaanka guddoonka baarlamaanka cusub baa waxay go'aaminayaan haddana qabanqaabadii doorashada madaxweynaha ayagaana goynayo arrinkaas arrin u yaalla guddigeenna ma aha darawallada ka shaqeeyasa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya way baayoomuujihaana qayladhaanka eedan antilan kordhi canshuurada iyo lagu qaado jarea waa ku cabdirasaaq aadan qoslay oninghay faafaahintaasa aroortii hore ee saakay ayaa magaalada muqdisho ahaanba waxaa laga waayey gaadiidka bielka oo inta badan isticmaalaan dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho kadib markii canshuuraad gaaraya ilaa saddex boqol oo doolar oo la bixinayo saddexdii biloodba mar ay ku soo rogtay shirkad lagu magacaabo takaaful oo laga leeyahay dalka farkiga taasi oo masalaysa shirkadii caymiska qaranka inta badan magaalada muqdisho saaka waxaa la arkayay ardayda iskuullada wax ka barata oo cadahooda maalay iyo sidoo kale dadweynaha kale ee ganacsatada yayarka ee ayagoo aan awoodin inay raacaan gaari bajaajta oo lacag qaaliya lagu raaco oo la arkayay in ay iyaguna gaafureyayaan waddooyinka dhadheer ee ku yaalla magaalada muqdisho gebi ahaanba ma jirto wax biel ah oo ka shaqaynaya magaalada muqdisho oo ka kooban ilaa iyo sideed iyo toban degmo islamarkaana ay ku lool yihiin dad sare u dhaafaya ilaa iyo saddex milyan oo ruux inta badan gaadiileyda ayaa waxaa saakay isgoysyada weyn loo dhigay ciidamo fara badan oo ka tirsan boliiska kuwaasi oo baarayay warqado lagu bixinayo saddex boqol oo doolar oo ay ku soo rogtay shirkadda takaaful arrintan ayaa durba waxaa jawaab jawaab cad ka bixiyey oo shir jazaair ka qabtay xantiroolaha guud ee qaranka daktar cabdinuur waxa uuna uga digay ganacsada shirkadda takaaful iyo sidoo kale laamaha ammaanku in aysan qaadi karin wax lacagaha oo lagu soo rogo gaadida ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa sidoo kale dictoorka uu sheegay in marlabaa la aqbali karin in lacaga ay qaadaan cid aan ka ahayn wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya waxa uuna sheegay in ciddii lacaga qaado sharciga la horteeni doono si kastaba ahaatee hadalhaynta ugu badan magaalada muqdisho ayaa maanta waxa ay tahay canshuuraadkaasi ay soo rogtay shirkadda takaaful oo iyadu ah shirkad caymis ah oo laga leeyahay dalka turkiga inta badan magaalada muqdisho waxaa ka howlgalo shirkado ee laga leeyahay dalka turkiga kuwaas oo caqabad ku ah ammaanka horumarka dalka cabdisaaq aadan qoslaye
abaaro weyn oo saameyn ku weeldhatay dadkii duunyada ilaa ku sheegahayeen diya ku jarta waqooyiga i koonfurta gobolka mudoga dadkii ka noolayeen dhulka reebaadiga ee abaarta sida weyn aan saamaytiye weybaayo kuroorena meelogiyo ku deganayeen meelas hanasoo kaanasoo kajahaysanyen meeliyo ku helo lahaayeen raashin iyo biyaba aana ku mida dadka iyo abaarta saamaytiya sheegan inti xoologii inta badan yo lahaayeen iyo abaarta dartiyan ka dhammadeen wayban iyo sheegahana intii haangada haheersan ee xoolo iyo haysata macluumaad iyo haraad iniska jaranga
waxaan soo degnay meeshatan dhowaan xooliina waa baabeen abaar baa baabaysay ari waa dhammaaday geel waa dhammaaday looy waa dhammaatay xataa wixii biyaha lagu qaadan jiray baa dhammaaday ooluhu markii hore oo jidaalka ilaa saddex tiro haddaa la kurayahay bay ahaayeen abaar baa heshay waa dhammaysay biyola'aan baa heshay haddii alla kuu ron yahay haatana konton baa ka jooga kontonku maalintiina waa baktiyaan habeenkiina waa baktiyaan waxaasina waa abaar abaartu si xoog lahayn noo saamaysa si xoog oo xoog lahayn noo saamaysa oo haatan waxa weeye dadka haatan wax kama bixin laakiin sigashu ku jira magacayga cabdisaaq cabdulqaadir weeye waxaan ka soo guuray balambal adugu jilaal baa laga soo guuray jilaalna waa loo soo guuray waddankan waxaa ka dhacday abaar ballaaran oo haddee ilaahay keenay waa wax ilaahay loo leeyahay haatan aan cidna lagu saanhanayn xoolihii hadda qaar baa waxay dhaheen oo jidka in gaadiid loogu celiya ma aan meesha tan imaan karin qaar intaa wadooyin oo soo socdaani waa looga soo tegayaa meel walba waa isaga joogsanayaan naf baana wada ee hadda meel qof ma fadhiisan karo qof nafta ku jidho meel cidlaa iskama fadhigi karo biyola-aan iyo baahi cuna la-aaneed dad iyo dunyada baa dadku ka soo cararaya dadkana waxaanu ka rabnaa gacan qabasho
meel warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsang ee magaalada baydhabo madaxweynaha kuuriyada koonfureed haweenayda iyo weybayaa sheegday intii ee baarlamaanka iyo weydiisadayda antiyo ku caawiyan habiyo helkanku ku dega korta haweenaydan iyo la kulmahayta adaadiis hase tarahay oo keedan antiye is asilayo ona baartaanka lagu kajara baaritaanaka eedan antiya saaxiibadiyan ogolaatay intiyo sameyn kuweedhadan go-aamo siyaasadeed siyo shakhsiyaad ugu faa-iideeyaan waybaye sheegdeen tiyo walwalba andanay doonta baarlamaanka taas iyo ku mid eta mustaqbal shay intiye hakoobta waqtiga xelshee laakiin way bayeen taas ka dartay antiye fadahayd anti dalka hankadhina hoggaan laan i anti gembarkuusa sii banaanada anka dambeyntiina saraakiilla dalka colombiya sheeye waybayo sheegaan anti shan qof oo keliya iyo ku badbaadeen diyaaradiyo saaranayeen siyiti kow qof oo wadi kooxda banooniga luto oo ku dhisan dalka baraaziil taasoo dhiidiyo ooyo kasii jeedeen garoonka diyaarado caalamiga ee midalen diyaarado oo hore si kooban aan ku tabtay magaalada sandaga ee dalka bolovi iyo waybaayo wadeena ciyaartooy kooxda heershee koowaad ee champions ee ku dhisan koonfurta dalka baraazila kooxdanya la filahay intii kooxdanya waybaayo la filayay anti maalinta arbaada iyo la ciyaaran kooxda atlatico ee ku dhisan magaalada midland ooyo ku kulmo lahaayeen ciyaartii kama dambeyska ee miilas ku dhii lahayde xiriirka banooniga luta ee koonfur america iyo kuree shilkan diyaaradeed roojiyeen dhammaan dhaqdhaqaaqyada ciyaareed ilaa intii amar damba diyaarado iyo weybayo waa diyaaradda iyo weybayo saarnaayeen toddobaatii lamraka rakaab isagaal shaqaalahaana soo toddobaatii li kumidaba iyo dhammadana warkii duhurnimo dhugun sidee waa warkii isin idaacadda warsan ku dhuguunsidaasen hantaninkeegii dhuguunsidiyaar intii warkankan lamid ereedan ku kulmaan way basiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo